wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle mudane doctor maxamed sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay bandhig ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen sagaal iskaashato ee ka dhisan magaalada jowhar wasiirka waxaa wehelinayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane maxamed bashiir qaasim daqare madax kale oo hirshabeelle ka tirsan iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adaha iyo shirkadaha ka dhisan hirshabeelle intii uu socday bandhigga qaar ka mid ah guddiyada iskaashatooyinka ayaa khudbado jeediyey iyagoo sharaxay wax soo saarka beeraha ee sanadkan
tobabarkoodii garab taagnaa wax walba iyo kormeerka biyaha iyo biyoxereenkii eewan ku ammaanaya inatulada beexaaw ay taagnaayeen wasiirka wasiir ku-xigeenka beeraha walaalkay daqare ayagoo xiraya tuulada beexaaw haddana ay haddana kusoo fataheen taas oo noo keenaysa haddii aan nahay gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan hirshabelle haddaan ka nimaado
qof kasta oo maaragtay ummaddan rabta inay hogaamisana waxaa rabaa inay horumarkeeda ka faa'iidto maxaa yeele waxaa layidhi dadka waxay rabaan u qabaa layidhi waxaad rabtay kuu qabanayaane dhanka kale waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb galay bandhigan degmooyinka soomaaliya ku yaal oo dhan waxaa loo qoodan jiray weligeed degmada jowhar waana magaciisii markhaati ma doonto waa tii la dhihi jiray adduunya johorka joog aakharna jano waxay intaas muujinaysay intaad dibidda aad lahayd jowr aad waxay ahayd in ay jowr ay tahay meelaha ugu kheyraadka badan ee ilbaxnimada wax soo saarka iyo horumarkaba ay ka bilowdeen haddana ay ku dhammaan doonaan hadduu al yidhaahdo haddii sidaa isku kaashanana waxay noqon doontaa mid aan magaciis taabageli doonno sagaalka iskaashato wax soo saarkooda waxaad soo saartay cunno keliya maaha hooyooyinka iyo dadka la nafaqo daran haddii koostada iyo bocorrada la ysugu sameeyo waxay ka helayaan nafaqo carruurta ameebbaa haysa bocor sawaaxiliga haddii loo sameeyo ameebbuhu abaabba'ayaa sisinta madow sisinta madow wasiirka addaala weydiinaya sisinta madow waa daawo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle mudane doctor maxamed sheekh maxamuud iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha mudane maxamed bashiir qaasim daqare ayaa gebagabadii ka hadlay munaasabadda bandhigga
w f p wixii aan horey ugu soo ballanno waxay ahayd dadka beeraleydan afar iyo labaatankaas iskaashato in dalaga usoo go-o laga iibiyo iskuullada la siiyo arrintaas oo ahayd heshiiskeenii gaabis ayaa ku jiro si loo dhiirageliyo beeraleyda marka waxaan leenahay arrintaasi in la nooleeyo oo shaqadaasi ay shaqaysan waa dalbayna waxaa kaloon codsanaa oon rajaynayaa inaan arki doonno wax badan w f b waa nala qabatay laakiin kuma filno waxaan rajaynayaa dhowaan marka inaan aragno kanaalkan weyn waxaa qoday w f b oo gacan ka geystay iyadoo la leeyahay caribuurkan weyn waxaa sameeyey w f b cagaftan waxaa soo gatay w f b waxaan rajaynayaa dhowaan inaan aragno oo horumarintaas aad qayb ka noqotaan in iskaashatooyinka aan u kala saarno iskaashato walba in la siiyo dalag gooni ah tusaale iskaashatada sariiraale in la siiyo dalaga qamadiga iskaashato kale in la siiyo dalaga bariiska iskaashato kale in la siiyo dalaga galeyda sisinta inaan saas u kala qaaqaadno si wax soo saarka dalka uu kor ugu kaco markay iskaashatada hal dalag haysato waxay soo saari kartaa cadad badan oo wadankii uu fiirsanayo wax soo saar muuqda ah wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa ku dhiiragelinaysa beeraleyda dadaalkooda si ay u xoojiyaan wax soo saarka beeraha iyo isku filnaanta cuntada ee hirshabeelle